iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii bawlos u qoray dadkii galatiya salaan waxaa warqaddan qoraya bawlos oo ah rasuul aan xagga dadka ka imaan oo aan dadna ku imaan laakiinse ku yimid ciise masiix iyo ilaaha aabbaha ah oo isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay aniga iyo walaalaha ila jooga oo dhammi waxaannu tan u qoraynaa kiniisadaha galatiya nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaha ah iyo rabbigeenna ciise masiix ka naftiisii u bixiyey dembiyadeenna aawadood si uu inooga bixiyo dunida tan la jooga oo sharka leh sida ay tahay doonista kan ilaah iyo aabbi inoo ah isagaa ammaanta leh weligiis iyo weligiis aamiin bawlos wuxuu ka qalbi jabay dadka galatiya waxaan la yaabsanahay dhaqsiyaha aad ugu dhaqdhaqaaqaysaan kii nimcada masiixa idinku yeedhay oo aad u leexanaysaan injiil kale oo aan ahayn mid kale laakiin waxaa jira kuwa idin dhibaya oo doonaya inay injiilka masiixa qalloociyaan laakiinse annaga ha noqoto ama malaa'ig samada ka timid ha noqotee kii idinku wacdiya injiil aan ahayn kaannu idinku wacdinnay ha inkaarnaado sidii aannu markii hore nidhi waxaan haatanna leeyahay haddii nin idinku wacdiyo injiil kale oo aan ahayn kii aad aqbasheen ha inkaarnaado ma waxaan haatan is-oggolaysiinayaa dadka mise ilaah mise waxaan doondoonayaa inaan dadka ka farxiyo haddaan weli dadka ka sii farxinayo ma aanan ahaadeen addoonkii masiixa bawlos wuxuu injiilka ka helay masiixa laakiin dadka kama helin walaalayaalow waxaan idiin ogaysiinayaa in injiilka aan idinku wacdiyey uusan ka imaan xagga dadka waayo kama aan helin xagga dadka laymana barin laakiin waxaa ii muujiyey ciise masiix waad maqasheen dabiicaddaydii hore xagga diinta yuhuudda sidii aan kiniisaddii ilaah aad iyo aad ugu silcin jiray oo u qarribi jiray oo kuwo badan oo asaagay ah oo aan isku waddannahay ayaan kaga hormaray diinta yuhuudda anigoo aad iyo aad ugu adag xeerarkii awowayaashay laakiin ilaaha uurkii hooyaday iga doortay oo nimcadiisa iigu yeedhay markuu ku farxay inuu wiilkiisa iga dhex muujiyo inaan dadka aan yuhuudda ahayn ku wacdiyo isaga warkiisa islamarkaasba lama aan tashan bini'aadan yeruusaalemna uma aan aadin kuwii hortay rasuullada ahaa laakiinse waxaan aaday dalka carabta dabadeedna waxaan ku soo noqday dimashaq kolkaasaan saddex sannadood dabadeed yeruusaalem aaday inaan kayfa soo barto oo shan iyo toban maalmood ayaan la joogay isagii laakiin rasuulladii kale midna kama arag yacquub oo ah sayidka walaalkiis mooyaane waxaan aan idin soo qorayo ilaah hortiis beenka sheegi maayo markaas dabadeed waxaan imid xagga dalalka suuriya iyo kilikiya oo weliba laygama weji garanayn kiniisadaha masiixa oo yuhuudiya ku yiil laakiin waxay maqleen oo keliya in la yidhi kii mar ina silcin jiray hadda wuxuu wax ku wacdiyayaa iimaankii uu mar qarribi jiray oo ilaah bay u ammaaneen daraadday